madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa saaka si rasmi ah u daafuray imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad ee deegaanada dowlad goboleedka jubbaland madaxweynaha jubbaland ayaa waxaa ku heliyey daafurka imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaad wasiirka wasaaradda waxbarashada da iyo tacliinta sare ee jubbaland cabdinaasir seeraar maax agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo xubno ka socday bahda waxbarashada ee jubbaland markii uu soo ilaaday daafurka imtixaanka waxaa faahfaahin ka bixiyey wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee jubbaland cabdinaasir seeraar maax isaga oo ka warbixiyey sida sanadkan ay wasaaraddu ugu diyaar garowday imtixaanka iyo sidoo kale tirada ardayda ka qaybgalaysa sanadkan imtixaanka
maanta oo ay taariikhdu tahay bishii lixaad laba kun labaatan iyo afar sideedeeda waxaanu furaynaa oo u nimid halkan imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka sideedaad madaxweynaha ayaa noo dahfuray waana ku mahadsan yahay waxaan rabaa wax yar inaan la wadaago bulshada imtixaankan iyo qaabka uu hadda ku bilowday iyo ardada ka qaybgelaysa guud ahaan xarumaha lagu gelayo labi iyo dhadig intaasaan rabaa waxyaala yarar inaan ka sheega haddii la yidhaahdo saad ogtihiin imtixaamka fasalka sideedaad waxaa qaada stateka stateka ayaa qaada oo madax bannaan isagaa dejiya kontaroola qaybiya geeya meelaha looga baahan yahay runtii sanadkan runtii caqabaad way iska jireen imtixaanka meelaha qaarkood iyo degmooyinka jubbaland runtii الحمد لله رب العالمين إلهي ما هذا لكن عقبات بدنا waxaa jiray naga qabsaday degmooyinka qaarkood si ku gaadh lahaa laakiin dadaal dheer kadib wuu gaadhay maantana waxaan ku faraxsannahay Jubbaland guud ahaan in uu ka dhacayo imtixaankan ama ka furmay guud ahaan maartay maanta ay bishii deed ay tahay waxaan leeyahay ardada Soomaaliyeed imtixaan galiyo ambaliyo iyo soo dhaweyn iyo inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u fududeeyo natiijo fiican ay keenaan intaa markii laga tago imtixaankan ardada u fadhiisatay sanadkan fasalka sideedaad guud ahaan stateka jubbaland waxay gaadhayaan afar kun saddex boqol konton iyo toddoba arday marka runtii waa number yar markii la fiiriyo stateka inta uu leeyahay waxaan rajaynaynaa dadku waalidku inay geeyaan carruurta iskuulaadka oo sanadkan soo socda haddii ilaahayna gaadhsiiyo subxaana wa tacaala nambarka nambar ka badan ama u dhigma laalaabkiisa inay maarata keeni doonaan haddii la yidhaahdo wiilashu waa laba kun lix boqol lixdan iyo shan inta galaysa ka qayb galayso gabdhuhuna waa kun lix boqol sagaashan iyo saddex farq weyn baa u dhexeeya gabdhaha waxaan leeyahay ha yimaadaan waxbarashada ha tagaan ha tagaan waxbarashada waxbarashadu runtii kharash badan ma jiro waxaan isku dayaynaa lacagta iyo macallimiinta yani macallimiin badan keenno oo aad ogtihiin sanadkii hore afar boqoloo macallin baa la shaqaalaysiiyey intaa in laeg baa sanadkan la shaqaalaysiinayaa waan rajayn doonaa dad badan oo runtii ka caban jiray fiiga in meeshaas uu ku hadhi doono hadduu ila yidhaha subxana marka waxaan codsanaynaa gabdhuhu inay maaragtay dadaalaan oo ay tagaan waxbarashada iyo iskuulaadka imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaad ee uu markaasi daafuray madaxweynaha jubbaland ayaa markaasi saaka loogu fadhiistay dhammaan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxaana imtixaanka galaya arday gaaraysa afar kun saddex boqol konton iyo toddoba arday kuwaas oo isugu jira wiilal iyo gabdho